dhinaca kale waxaa v o a la soo xiriiray bari aadan shire bari hiiraad oo kamid ah hogaamiyaashii magaalada kismaayo wuxuuna sheegay inuusan noqoonsanayn howlaha uu ra-iisul wasaaraha ka wada magaalada kismaayo bari hiiraad ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyay inay la safatay dhinac kamid a dhinacyadii isku hayay magaalada kismaayo bari ayaa sheegay inaysan isdhiibi doonin saaro cidle ayaa bari hiiraad ee wareysatay waxaanay weydiisay bal sababta v o a ula soo xiriiray haa waxaan idinla soo xiriirnay waxaan rabnay inaan idiin sheegno dhibaatada ka jirta kismaayo oo u baahan nahay in v o a-da aan u sheegno arrintaasi oo ah dhibaato culus oo dadkii lagu leynayo oo xasuuq lagu tilmaami karo arrimahaas baan rabnay inaad xubnaha u noqotaan imika adiga kaad ku sugan tahay anigu waxaan ku sugnahay gooweyn tuulo la yidhaahdo oo sideed kilomitr u jirta magaalada kismaayo waan gartay marka muddo toban bilood haddii aad goobweyn joogtay sidee ku ogaateen marka mashaakilka aad sheegaysa inay magaalada kismaayo ka socdaan magaalada waxaan ku ogaana magaalada dadka nabigaa jooga qofkii la dilo iyo qofkii la xiro iyo qofkii la dhaco iyo qofkii la kufsado dhammaan annaga ayay nala soo xiriirayaan hadda maanta waa saacadaha hadda aan joogno nin baa lagu dilay dhiigguu ma qalalo maalin walba waa lagu dilaa dadka waana lagu kufsanayaa waana lagu dhibaqtaynayaa bare haatan aan kula hadlayo waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ma ka war haysaan idinku wafdigaasi magaalada kismaayo ku sugan wafdiga kismaayo ku sugan oo ra-iisul wasaarihii hogaaminayo waan la soconnaa xogtoodaan wallay nasiib darro weyn baan ku tilmaami karnaa sababtoo ah ra-iisul wasaarihii dalka waxaan filaynay haddii uu yimaado inuu dadkii soomaaliyeed oo diimaanka ahaa oo la bixjiciyey oo laga saaray magaalada oo magaalada dusheeda ku hawiran inuu xogda u noqdo ama xoog ha noqoto baan anagu ka filaynay dadka dhibka samaynaya baan filaynay inuu wax ka qaban doono xiriir inuu naga soo samayn doono ra-iisul wasaarihii barnaamijka uu si fiican unsiyada oo uu dadkiisa ugu gurmahayo oo uu ku kala xeynhayo inuu qaban doono rajaah baa nagu jirtay laakiin maay dhahan arrintaas kooxdii dhibka samaynaysay oo dadka ugaarsanaysay oo jalaysay buu ninkaasuu marti u noqday ayadaa buu aqoonsaday hala yaraatee wax kale oo tilaabaa oo uu qaaday ma idjidho arrintaasna aad iyo aad baan uga xunnahay annaga iyo shacabka ma laga yaabaa dadka qaar inay hadalkaaga u fasishaan inaad ka filayseen ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga wehelinaya ee haatan kismaayo jooga inay idinka garab idin siin doonaan sidaa daraaddeed aad markaa ugu dhaliilaysaan inay marti u noqdeen amaba ay ugu tegeen magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland maya walaaley maya maya annagu inay garab lageeyaan kama amaantimin kama rabno hadeer laakiin waxaan rabnaa inay dhexdhexaad noqdaan waatay marka idinku ma xidhiidheen wafdigaasi ra-iisul wasaaruhu hogaaminayo intii ay yimaadeen gobolka annagu waa xidhiiray waxayna yidhaahdeen waxaan rabnaa ciidankaagu meesha jooga inaysa soo dhiibaan oo ay yidhaahdaan xoryo loo sameeyey oo lagu careeyo oo hubka laga qaado raggiina mas-uuliyiintana meesha laga qaado oo xamar iyo meelahaas la geeyo waxaasay noo sheegeen dee taasna annagu wax la aqbali kara maaha taas wax cadaalada maaha wafdiga ra-iisul wasaaraha ee jooga kismaayo waxay u tegeen halkaasi sida ay sheegeen in la dhammaystiro heshiiskii magaalada aadis ababa lagu qabtay islamarkaana la turxaan bixiyo maamulka ku-meel gaadhka ah ee jubba iyo dadka kale ee deegaanka ka midka ah mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta oo halkaasi lagu gaadho dib u heshiisiin iyo turxaan bixin si markaa maamul loo dhan yahay gobolkaasi loogu sameeyo wafdiga ra-iisul wasaaraha intaad cabbaaraynaysaan daaqa idiin soo jeediyeen maxaa u qaadan weydeen markaa dib u heshiisiinta si loo gaadho maya walaaley waxa weeye daaqa naloo soo jeediyey mid la qaadan karo maaha annagu jubba maamulkeeda oo aada sheegayso ma aqoonsanin mana aqoonsan doono in la iska kaama horkeeno oo nala hadalsiiyo oo aanla heshiisiiyo waan u baahana durxaan bixin la yihahdaa ma jiraan durxaan bixin waa wax adiga aad dhaliinayso laakiin waxa aada aqoonsan tahay inay jiraan annaga mana aqoonsanin maamulkaas aada sheegayso waatay iyaga laftooda miyaan la odhan karin markaa inaanay mawqifkiinaasoo kale aaminsan yihiin oo aanay idin aqoonsanaynba oo ay idiin haystaan garab lagaga adkaaday magaalada kismaayo haatan kala farxaday iyaga laftooda sidaa idiin arkaan see la isugu soo dhawaanaya way fiican tahay ayagu si kastaba ha loo arkeen laakiin kuwii ku diriyey magaalada kuwada jooga oo isku dad ah mar hadday tirsan yihiin ayagoo xadbaynahayeen soo in lagu heshiiyo ma ahan sababtaa waxa lagu dirihaayo waxa weeyaan waasaamiga iyo karaamada iyo mas-uuliyadda iyo xuquuqda dadku ay leeyihiin oo dadka deegaankaas ka wada kooban ay ka wada qaybgalaan marka idinka tallaabada xigteed qaadaysaan maxay tahay haatan
wallaahi walaalayaa mar tilaadadaa xigtaan qaadana waxaa weeye annagu dadka halkaas ku jira dadka naga weeye ee dhibaato xun naga nagala haya waa lagu hayaa waan dagaalamaynaa nagana ka dagaalamaynaa intaan xorriyadda naga helayno